haatanna waxaad dhegeystayaal kusoo dhawaataan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha nuur xasan nuur iyo caashi ibraahim aadan waa kuwan
wacana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan sida ay dhegaystayaasha inagaga barteen waxaan barnaamijka ugu haynaa heese kala duwan weliba toddobaadkan heesuhu iskuma jiraan waa heeso cajiiba oo markaan dhihi jiray nuurow fardo fagaaro laisugu haya laisuguma faano goobtaaba la joogaa waa tahay dhegaystayaasha wayna sugayaan laakiin aan ku bilaabo dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan oo naga soo gaaray nuurow waa laysu soo galay aabe cabdiraxmaan iyo barow iyo xaaskiisa saciide cali fallaax iyo caruurtooda muqbil cabdiraxmaan ilyaas cabdiraxmaan iyo soomaaliya cabdiraxmaan iyo barow abti abuukar heraabe caddaan iyo xaaskiisa maryan cali fallaax iyo caruurtooda amaal anisa aamina zaki iyo khaalid abuukar abti maxamed cali fallaax iyo xaaskiisa safiyo cali dhegey iyo caruurtooda ashraf axmed iyo edna maxamed axmed nuur carab maxamed nasre carab maxamed iyo nimco carab maxamed iyo caruurtooda maama xaliimo xaaji yabarow iyo odaygeeda axmed faarax iyo caruurtooda cabdishakuur cumar zina iyo caruurtooda ditoresa caasho cali islaweyn iyo ditoresa luul cali islaweyn iyo caruurtooda khadiijo xuseen maalin cali iyo luul xuseen maalin iyo caruurtooda cabdi maxamed geedi xaaskiisa zaynab sheekh xasan maxamuud barre iyo xaaskiisa sacdiye xuseen maalin iyo caruurtooda cali suudi bariise iyo xaaskiisa shamso muxyadiin iyo gabadhooda faa'iso cali suudi aweys sheekh ciise iyo xaaskiisa cureeji jaamac iyo caruurtooda iimaan khadiija iyo idriis aweys nimco darafe iyo odaygeeda faysal maxamed cabdi magde cabdi cusmaan maxamed cabdi cusmaan malyuun cali nuurbiyo odaygeeda iyo caruurtooda iyo ugu dambayntii maxamuud maxamed muuse waxay dhammaantood iyagoo isku duuban dadkaasi ay hambalyo qaali ah u dirayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan yabarow oo haddii nasoo dhaaftay oktoobar siddeed iyo tobankeedii ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka ducada waa dhanka daadiyayaasha barnaamijka alirnuurow horta bal ducadan aan kuusoo riixe maxaa ugu duceynaysaa kowthar cabdiraxmaan yabarow iyo ibraahim maxamuud ibraahim camalow caasho dhankayga haddii aan mar usoo riixday ducadii waan ka aqbalay cowthar marka hore waxaan leeyahay mabruuq caasho sida aan ognahay cowthar waa qoyska v o e da waxaan ilaahay ugu baryaynaa iyada iyo xaajigeeda ibraahim in uu kala siiyo ubad kheyr qaba owlaad saalixiin ah oo barakaysan guri lagu nagaado oo lagu nasto ilaahay gurigooda cusub ha uga dhigo anigan aaminayaan u raacinayaa cowthar cabdiraxmaan yabarow iyo ibraahim maxamuud ibraahim camalow reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ee wada jireen nabadgala allah idinka dhigayaan anigana leeyahay heestaasna toddobaadkan barnaamijka waan ku haynaa iyadoo ducada dhammaystiri doonta hase ahaatee dhinac waraaqaha nuura bal dhinacaaga sii wad isla warqad ku socota cowthar iyo ibraahim ayaa waxaa diraya hooye suusi aamin cumar oo joogta magaalada germantown ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka maxamuud ibraahim cabdi camalow oo jooga magaalada germantown ee gobolka maryland ee dalka maraykanka aadan ibraahim cabdi camalow iyo xaaskiisa ducaqabto limon iyo caruurtooda oo degan silver spring maryland mustafe ibraahim cabdi camalow iyo xaaskiisa farxiyo fiin oo degan folis church virginia maraykanka subeer maxamed ibraahim iyo xaaskiisa ayaan maxamuud ibraahim camalow iyo wiilkooda yar oo degan herdon virginia dalkan maraykanka aamino maxamuud ibraahim camalow oo degan germantown maryland daadir sheekh saciid iyo xaaskiisa linde oo degan bertonsvill maryland waxaa kaloo ku jira dadka diraya yuusuf cusmaan goome iyo xaaskiisa canab ibraahim cabdi camalow oo degan bartonsvill gobolka maryland maxamed cabdulqaadir iyo xaaskiisa caasho ibraahim cabdi camalow oo degan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota abti cabdulqaadir amiin cumar iyo reerkiisa oo degan magaalada colombos ee gobolka ohio dhammaan dadkaasi waxay tahaniyad iyo bogaadin ay hawada u marinayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa cowthar cabdiraxmaan yabarow oo xaddii aanu kasoo gudubnay taariikhdun ay ku beegneyd siddeed iyo tobankii oktoobar ee sanadkan ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka caashahay ducada waa markaada nuuro waa duceysay ducada waa wadaynaa inta dhambaaladu ay nala yaalaan cowthar ibrahim waxaan ugu duceynaynaa sidaan marka horeba ugu duceynay mar haddii ay qoyska v o e da ka tirsan yihiin barnaamijkanna markii ugu horreysay ay kasoo qayb galaan ay noqotay in ilaahay uu ka dhigo reerkii isku waara isku nagaada ubad kheyr qaban reeb uu kala siiyo reerkii loo aaya ayaan leeyahay heesta ugu horreysaan usoo xulaynana waa heesta alkudhegeedu yahay nagaadi sidaad og tahayba heestana waa hees caana oo lamaano walba ay jecel yihiin in arooskooda ay lagula damaashaado toddobaadkana waan u haynaa cowthar iyo ibraahim iyo guud ahaan dhegeystayaasha barnaamijkan ku xiran aada iyo aada caasha heestani iyada ayaaba ugu filan duco oo dhan ilaahayna ducooyinka ay dadka dhan ay usoo duceeyeen iyo dhegaystayaasha iyo heestaba ducada ku jirtaba ilaahay ha u aqbal ayaan leenahay heesta nagaadi iyo fanaaniinta hibanuura iyo cabdinaasir waa tahay heestaasi nagaadi fanaaniinta hibe maxamed hibanuure iyo cabdinaasir macalim saciid waxaanu intaasi kaga gudubno haddii aan dib ugu laabanno dhegaystayaal dhambaalladii aad inoo soo dirteen caashahaye waa tahay dhambaalada mar kale haddaan dib ugu noqono nuur dhambaalkan waxau naga soo gaaray cabdinaasir jacfar sheekh banaaney iyo maxamuud ayuub isaaq iyo ciise xuseen ibraahim iyo ayaad aadan cali cabdiraxmaan mustafa tubey iyo faysal cabdulmajiid cadow iyo cabdisalaan jacfar sheekh banaaney iyo ciise jacfar sheekh banaaney taaja cabdiraxmaan maxamed iyo rushaado cabdulaahi mursal iyo suleymaan cabdimaalig maxamed iyo ciise cabdimaalig maxamed iyo aamina yunis cabdulaahi sheekh iyo dhaa'ifa cabdulmajiid cabdulaahi iyo maxamed cabdimawla macalin iyo dayib cabdulaahi mursal iyo ugu dambayntii aadan cabdulaahi cali dhammaan asxaabtan aan soo sheego o dhan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahnay dhalasho hawada u marinayaan fadal cabdulaahi mursal iyo xakiimo cabdiraxmaan maxamed oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada baydhabo jannaay baa la yidhi gaar ahaan xaafadda horse wiilkaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin aamin ayaan ana u raaciyey dhambaal kale oo dhalasho ayaan hayaa caasha waxaana diraya hooyo xabiibe ismaaciil bowdoole iyo hooyo maryan ismaaciil bowdoole hooyo shooco jaamac xirsi abti haaruun ismaaciil bowdoole iyo abti cabdulaahi dubad sharmaarke wardi macalin maxamed sacdiyo cali xarbi jaamac iyo dhuuxo ibraahim faarax cabdulaahi cali xarbi jaamac xuseen cabdisamed aadan iyo wacan xasan good siciid xasan faley iyo axmed sugo aadan ciire cabdiyare sheekh aadan iyo hodan cabdiyare sheekh aadan maxamed cabdiyare sheekh aadan sharmaarke balooli dhammaan dadkaasi waxay hambalyo io bogaadeen hawada u marinayaan cumar cali xarbi jaamac iyo naciime aadan sheekh cabdi oo ay gabadho ugu dhalatay gobolka gedo gaar ahaan magaalada beled xaaw taariikhdu markii ahayd lix iyo tobankii bishan oktoobar gabadhaasi waxaa loo bixiyey dhayman cumar cali dhayman waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigana aamin ayaan raacinaya dhambaal qurux badan nuura wuxuu naga soo gaaray xaawo ibraahim cabdi camlow iyo caruurteeda xakiimo iyo kulan caruush oo jooga toronto canada khadiijo ibraahim cabdi camalow iyo caruurteeda oo jooga daarusalaam dalka tanzaniya axmed malaba waxa uu joogaa daarusalaam tanzaniya cabdirashiid ibraahim cabdi camalow waxa uu joogaa magaalada muqdisho liibaan ibraahim cabdi camalow isna waxa uu joogaa muqdisho reer amiin cumar maqsuumi oo kala jooga waqooyiga amerika iyo yurub iyo africa qamar amiin cumar iyo caruurteeda oo jooga magaalada ottawa ee dalka canada iyo sidoo kale aamina aamin cumar iyo caruurteeda oo jooga colombos ohio suleekha amiin cumar iyo xasan maxamed cali samatar oo jooga magaalada minneabolis ee gobolka minnesota iyo sidoo kale ayeeyo maka harey bare oo joogta washington d c waaba idaacaddii malaadaris la tahay iyo sidoo kale hooyo dahabo sangaab iyo caruurteeda oo kale ah maxamed muuse abtiyow axmed muuse abtiyow ilhaan muuse abtiyow iyo idman muuse abtiyow iyo iqra muuse abtiyow cali cabdulqaadir sahro iyo daa'uud xuseen maalin iyo caruurtooda khadiijo xasan maxamuud luul xasan maxamuud sucaad xasan maxamuud suraye xasan maxamuud iyo cabdulaahi xasan maxamuud iyo ugu dambayntii maxamed sangaab iyo xaaskiisa mulki cali xaaji iyo gabadhooda cusub maxamed xaawo sangaab madiine sangaab maka sangaab shamse sangaab iyo shukri sangaab dhammaan dadkaas iyagoo isku duuban oo meelo kala duwan oo caalamkaana kala jooga sida dhambaalkaba ka muuqata waxay tahaniyad qaali ah u dirayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan iyobarow oo haddii aanu soo dhaafnay oktoobarnay ku beegnayd siddeed iyo toban sanadka laba kun iyo labaatanka ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland waa gobolkan dariskana laah virginia ee dalkan maraykanka waxaa la yidhi ducada waa daadihiyaasha barnaamijka mar kale nugu soo noqotay markii hore aad ducaysay waxaan leeyahay cowthar iyo ibraahim allaha ka dhigo guurkooda midkii loo aayo owlaad baariya lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana waan ugu ducaynaynaa aamiin aamiin caasha cowthar iyo ibraahim hambalyeyntooda looma kala harine waxaa dhambaal kalena uu naga soo gaaray maama nuurta xaaji yabarow iyo saygeeda awees waasuga iyo carruurtooda saxaro cumar wehliye iyo khadiijo cumar wehliye faadumo bare axmed iyo carruurteeda ibraahim xasan daanduley waa saaxiibkeen iyo xaaskiisa zaynab boocow iyo carruurtooda ambasador cabdiraxmaan sheekh ciise iyo xaaskiisa doteresa khadiija maxamed cali iyo wiilkooda haaruun cabdiraxmaan oo jooga magaalada roma ee dalka talyaaniga daa'uud xuseen axmed siicow iyo luula calisow iyo saygeeda iyo carruurtooda bashiir abikar oo ah saaxiibkeen iyo xaaskiisa hinde cali geni sacdiye axmed sheekdoon iyo carruurteeda cabdulaahi nuur yuusuf iyo xaaskiisa iyo carruurtooda dhammaalka waxaa kaloo ku jira caasha maxamed cusmaan xabiibe caraale faarax maxamuud buurmadow dhammaan dadkaas oo kala jooga meelo kala duwan oo u badan dalkan maraykanka waxay tahaniyad qaali ah ay u dirayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa kowtar cabdiraxmaan yabrow oo xaddii aanu kasoo gudubnay siddeed iyo tobankii oktoobar ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka ducada ha socota caasho waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo reerkii lagu nasto oo lagu nagaado ubad saalixiin ahna ilaah ha kala siiyo kowthar iyo ibraahim caasha heesta xigta waa heestii cajiibka ahayd ee xaaskayga noqo waana mid ka mid ah heesihii ugu dambeeyey ee dhallinyarada maanta waxaan ku luuqaynaya fanaaniinta maxamed siciid bike iyo ugbaad aragsa dhegeysi wacan
sidii xuural cayn xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadleey loo xambaarshay
xubintiisa hadal xaraf seegiyo
sidii xuural cayn xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadheey loo xantoogshay
xubintiisa hadal xaraf seegiyo
xishadiyo midii xadas luubta wacan ku xayndaabane xaragadaas turan ku xijaabane
xildhibaan rago xaja goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo dhaqan xeeriye
xishadiyo midii xadas luubta wacan ku xayndaabane xaragadaas turan ku xijaabane uguba
xildhibaan rago xaja goyn kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo sharaf xeeriye
aal xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashadee madxila janno xaaskaygii noqo aal xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashadee madxila janno xaaskaygii noqo
waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi ay ku luuqaynayeen fanaaniinta ugbaad aragsan iyo maxamed siciid bike dhinaca dhambaalada ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa dhambaalada toddobaadkan waxaad moodaa nuurow inay intii hore ka badan yihiin dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdulaahi xaaji xuudi iyo cabdulaahi jaamac oogleh bulshaawi ku magac dheer iyo cabdikariim cawaale iyo maxamed debed cabdulaahi xuseen iyo sadiiq aadan iyo xasan xuseen iyo cawil shoolad baa la yidhi iyo xuseen maxamed guuleed iyo iid qaasim warsame iyo xamde maxamed faarax iyo hani soomaali iyo faarax maxamed xirsi good iyo faarax bashiir iyo sayid cumar cusmaan iyo bedri cabdulaahi ibraahim iyo foorax good iyo sayid cumar rooble cali iyo gooni maxamed muuse waxay dhammaantood dhambaal dhalasho ah hawada u marinayaan lamaanaha kale ah baa la yidhi bishaaro shaaciye cabdi ciid iyo shaafici qaasim cabdi oo ay gabar igu dhalatay cabad waaq gaar ahaan baa layidhi xaafadda horseed taariikhda markay ahayd labaatankii bishan aan ku jirno oktoobar ee sanadka laba kun iyo labaatan waxaana leenaha bay yidhaahdeen gabadha yar haddayba dhalanta weyna yartaa waa iska caam gabadha yar soo barbaaro noqo mid anfacda dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan anla raaciyey Eh, haatanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah maxamed sheekh xasan ismaaciil oo ku magac dheer maxamed shaafi waxaa kaloo ku jira fatxiye sheekh xasan ismaaciil iyo yaasiin sheekh xasan ismaaciil carab cali warsame khadar cali warsame iyo safiya cali warsame jawaahir cali warsame sacaada cabdulaahi caynab aamine aadam ismaaciil iyo mustafa aadam ismaaciil nimco aadam ismaaciil maxamed idriis ismaaciil cabdicasiis idriis ismaaciil iyo cabdinaasir idriis ismaaciil nuure idriis ismaaciil maxamed cabdi ismaaciil iyo maxamuud cabdi ismaaciil ibraahim cabdi ismaaciil waxaa kaloo ku jira aamina iyo caasha iyo faadumo dhammaan dadkaasi oo isku duuban oo kala jooga soomaaliya ethoobiya iyo meelo kale oo caalamka ah waxa ay tahaniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinaya xaawo sheekh xasan ismaaciil iyo saygeeda oo sayga magaciisa lama soo sheegin oo ay ahay eh, waxa uu wiil ugu dhashay magaalada boorama eh, taariikhdu markii ay ahayd labaatankii bishan octoobar ducaduna waa xaggiina ay yidhaahdeen wiilkaas oo aan magaciisa lasoo sheegin ayaan waxaanu leenahay ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana amiin ayaan raacinaya dhambaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray nimco haaraay barre iyo carruurteeda oo jooga magaalada muqdisho muxubo haaraay barre iyo carruurteeda oo jooga buulo berde gobolka hiiraan raxmo haaraay barre iyo carruurteeda oo jooga beledweyn cadar haaraay barre iyo carruurteeda oo jooga beledweyn dhammaan reer xasan cabdi camalow oo kala jooga waqooyiga amerika yurub iyo africa iyo reer xuseen cabdi camalow oo kala jooga waqooyiga amerika yurub iyo afrika iyo sidoo kale reer maxamed cali cabdi camalow oo kala joogaha waqooyiga amerika yurub iyo afrika reer cabdulaahi cabdi camalow oo jooga magaalada colombos ee gobolka ohio reer cali cabdi camalow oo jooga iyagana colombos ohio iyo reer ibraahim cabdi camalow waxay joogaan waqooyiga amerika yurub iyo afrika dhammaan dadkaasi iyaga oo isku duuban waxay hambaliyo qaali ah u dirayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan yabarow oo xaddiina soo dhaaftay siddeed iyo tobankii bishan aanu ku jirnay oktoobar ee sanadka laba kun iyo labaatanka ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland ee dalkana maraykanka ducada waa dhankiina ayaa mar kale la yiri waxaan ugu ducaynaynaa is mar kale aan kusoo riixaa nuurow ducadan waayahay eh, duco lagama daala cashaay waayahay waxaan leenahay ilaahay dhexdooda ha ka beero owlaad saalixiin ah gurigoodana ha noqdo guri barwaaqo aamiin Eh, isla dhambaal ku socda kowthar iyo ibraahim waxaa diraya dadka kale ah deeqa cali culusow iyo odaygeeda maxamuud cali muudey iyo gabadhooda leymaan cabdulle sabriye iyo odaygeeda cabaas cabdi maxamed iyo caruurtooda farxiye axmed culusow iyo odaygeeda iyo caruurtooda xaawo maxamed jimcaale iyo caruurteeda anise xasan suudi iyo odaygeeda maxamed cabdi gacmo cadde iyo caruurtooda faadumo rooble faadimiina iyo odaygeeda iyo caruurtooda cabdulqaadir maxamed caraale iyo xaaskiisa iyo caruurtooda cabdiqani xaajiga cali iyo xaaskiisa maryana cali waxaa kaloo diraya cabdiraxmaan maxamuud axmed waasuge iyo xaaskiisa luule cabdi siraaji iyo caruurtooda dadkaas oo kala jooga gobolka virginia ee dalkan maraykanka canada iyo meelo kale waxa ay tahaniyad qaali ah ay u dirayaan ibraahim maxamuud maxamed camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan yabarow oo xaddayna kasoo gudubnay ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland ducadu waa xaggiina ayaa mar kale laleeyahay caasha haye markaana adaan kuu soo riixay sidaan horeba ugu ducaynay dhambaaladii ka horreeyeyba kowthar oo qoyska v o eda ka tirsan iyo ibraahim oo isna hadda qoyska kusoo biiray waxaan leenahay arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo sida ka muuqatay heestii hibe iyo cabdinaasir macalinna ee nafsi badan inagoo ku wada nool ba yidhahdeen Idin- idinkoo intaan ka badan iyo qoyskii bullaala lagu soo hirto wiil iyo caano gabar iyo caanan rabbi uu kala siiyo allah idinka dhigaan leenahay aamiin ducada ilaah oo aqbalo dhinacii suugaanta heesta xigtana adiga ayaan jeclahay inaad ku darto heesta xigta ee aan weliba sida gaarka ugu soo xulayo ee lamaanaha nuurow aan bal midaan qaatee waa heesta dawo muddo dheer baa malaha heestani een, dhegeystayaasha v o xataa ugu dambaysa laakiin maantan munaasabadan een, kowthar ibraahim kusoo beegaya waa heesta lagu dhegeedu yahay dawoy dawo caafimaaday waxaa ku luuqeynaya labada fanaan xasan aadan samatar iyo sahra abuukar cabdi sahra dawo
dhoway dhawo caafimaadey dharmaan qurux lagu mariimay dareenka naftayda kiciya deegan baxday ubax dilaacay maxaan aan damqashada kalgacalka darta u haraadana deegan baxday ubax dilaacay maxaan damqashada kalgacalka darta u haraadana maxaa gabalkoo dam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteenna inaanu kacun muxuu daaligu badnaa maxaa gabalkoo dam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteenna inaanu kacun muxuu daaligu badnaa dadaalkayga mudnaa daryeelkaaga wacnaa inagoo isku duubaniyo dadkiina gargaariyo deeqadaa rabbi baa lahaa damaashaad ilaacayaar damaashaad damaashaad ilaacayaar damaashaad
dulqaadkayga badnaa dadkanasho aadaa lahaa
dadaalkayga mudnaa daryeelkaaga wacnaa inagoo isku duubaniyo dadkiina gargaariyo deeqdaa rabbi baa lahaa damaashaad ilaacaya damaashaad damaashaad ilaacaya damaashaad
dulqaadkayga badnaa deganasho aadaa lahaa isku duubaniyo ducaada waalidkeeniyo deeqdaa rabbi baa lahaa damaashaad ilaacaya damaashaad
heestaasi dawo iyo fanaaniinta zahre abukar zahre dawo iyo xasan aadan samatar haddii aan intaasi kaga gudubno aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo qorteen weliba annaga oo marayna qaybihii dambe ee barnaamijka caashahay waxaa lagu soo bilaabay dhambaalkan magacaygu waa xasan axmed waxaan joogaa buu yidhi magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa halkan hambalyo aroos aan la soo koobi karin ka diraya buu yidhi dadka kale ah malaha isagaa wakiilka ah asxaabta kale ku jirta dhambaalka waa tahay waa khadar sheekh cabdirasaaq iyo khaalid mahdi ibraahim iyo ridwaan nimcaan iyo maxamed axmed xuseen iyo axmed xaaji maxamed waxau ku magac dheer yahay murtidoon iyo maxamed maxamuud cabdi amiin buu ku magac dheer yahay iyo xasan axmed iyo khadar good garaase iyo cabdikariin macruuf iyo bedel cabdilaahi xuseen baa la yidhi iyo batri cabdulaahi xuseen waa betri cabdulaahi ibraahim iyo liibaan maxamed iyo baxsan barqad tallan baa la yidhi iyo xayaad cusmaan xuseen iyo hani cabdicasiis waa hani soomaali iyo cabdinuur daahir bayr iyo saaxiibo kaloo badan oon halkan lagu soo koobi karin baa la yidhi waxay hambalyo aroos oo aan iyadana lasoo koobi karin hawada u marinayaan mudanaha iyo marwada kale ah baa la yidhi waa tahay farta iyo faraatiga waa tahay mudane baa la yidhi nimcaan cabdi yuusuf iyo marwadiisa naciime cabdi nuur oo ku aqalgalay magaalada baa la yidhi bambaas ee ku taalla gobolka faafan ee degaanka soomaalida etoobiya waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin ayaan an u raaciyay dhambaalka ugu dambeeya caasha ee aan barnaamijka kusoo xiri doono waxa uu naga soo gaaray kooxda v o e da laanteeda afka soomaaliga waa tahay igu bilow waayahay caashe ibraahim aadan caashi cuud ayaan ku bilaabay waxaan ku xijiyey madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yabarow waxaa kaloo ku jira ibraahim xasan garbey daandurey bashiir abikar cabdulaahi haaruun macruuf xasan cabdicasiis xuseen cusmaan maxamed cabdi xasan sandheere maxamed colaad xasan falastiin axmed iimaan maxamed bashiir cabdiraxmaan saahre ceedle nuur saahre cabdi axmed jamaal axmed cismaan axmed cali sheekh annaha iga reebin oo nuur ah jacfar kuukaay cabdulqaadir maxamed mursal samakaabid cabdixakiim maxamuud sharwa xuseen bare aadan cabdixaafid cawil ismaaciil iyo maxamuud mascade iyo dhammaan wariyaasha v o e da ee kasoo warama gobolka geeska africa yurub america iyo dhammaan dunida dacaladeeda iyagoo isku duuban ayay caasha halkan hambalyo iyo bogaadan hawada uga marinayaan ibraahim maxamuud ibraahim camalow iyo xaaskiisa kowthar cabdiraxmaan yabarow oo xaddii aanu kasoo gudubnay bishii oktoobarna ay ku beegnayd siddeed iyo toban sanadkan labada kun iyo labaatanka ku aqalgalay magaalada greenbelt ee gobolka maryland waxaanu leenahay annagoo isku duuban bahda v o e da ilaaha ka dhigo ibraahim iyo kowthar kuwa isku waara oo owlaad saalixiin ah uu ilaah kala siiyo aamiin anigana aamiin ayaan raacinaya gabagabadii barnaamijkana waa soo gaaray nuurow sidaad ka dhawaajisana dhambaalkaasa ugu dambeeyey bal heesta ugu dambaysa dhegeystayaasha aan uga tegaynana dhinacaaga haddaan usoo riixo caasha heesta ugu dambeysa waxaan ka baqayaa inaad markiiba aado maaragtay xamar iyo tay xamar weyne boondheere afgooye jowhar waa hees cajiib ah oo banaadiri ah heesuhu iskuma jiraan uu ku luuqeynayo boqorkii heesihii banaadiriga awees khamiis waa heestii abaya caasho waa heesihii shareerada lagu tumi jiray maa tiraahda noro
shareerada yaa ku jirta kabeebeyda yaa ku jirta yah waa dhaqankii dhinacaas goboladii maaragtay aan kusoo kornay runtii waa eed waa hees aada u qurux badan mar haddii abaay caashow laleeyahana dhinaceygana qurux gaaray kasii leedahay abaay caashow waa hees aad iyo aad cajiib u ah nuro aada iyo aad dhegeystayaashana waxaan filayaa in ay ka heli doonaan inta taqaana waxaan filayaa in ay sugi la-yihiin inta aan weli maqlinna waxaan leenahay nala dhegeysta dhegeystayaal heestaasi ayaana ugu dambeysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayey caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo kulanti dambe haddii aan la idmo toddobaadka dambe barnaamijkan iyo kuwo kaleba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan yihiin nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan oo nala socodsiinayay barnaamijka hambalyada iyo heesaha